xanuunka autism ayaa inta badan caruurta uu ku dhaco waxa uu ku keenaa in korriishaha maskaxdooda ay kadib dhacdo da'dooda iyo waxyaabo kale oo fara badan waxaase dhammaan xarumaha daraasadaha iyo baarista ku sameeya xanuunkan ee dunida ay isku raacsan yihiin in caruurta uu hayo ay ku kala duwan yihiin dhaqanka iyo fahamka doctor ismaaciil macalin xasan waa dhakhtar soomaaliyeed oo in muddo ah ku noolaa dalka maraykanka dhakhtarka oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee gobolka california ayaa iga warramay cudurkan waxa uu yahay colaado cudurkan autismaha la yidhaahdo waa cudur ku dhaco ilmaha yaryar waxaana lagu arkaa da-doodu marka ay gaarayso laba sano jir ilaa iyo saddex sano jir inta udhexayso wuxuuna saameyn weyn ku yeeshaa koriinkoodii maskaxa maskaxiyan marka la yidhaahdo ama hadal ahaan ama dhaqan ahaan intaba cudur dadkeena soomaaliyeed ku badnaana ma ahayn laakiin waa cudur hadda noqday mid ilmaha yararka aada ugu soo badanayo gaar ahaan dadweynaha soomaaliyeed ee degan gobolka minnesota ee maraykanka calaamadaha lagu garto cudurka calaamadaha u horeysa cunuga waxaa lagu arkaa markii ou da-diisa ou hal sano gaaro ama ilaa iyo laba sano jirinta udhexayso waxyaabaha u horeysa loo arkana waxaa kamid ah hadalka cunugii waxaa la arkaa hadalkiisii oo daahay ama aanba waxba magacaabi karinba sidoo kale qofka cunuga waxaa lagu arkaa dhaqankiisii oo aan caadi aanan ahayn soo samaynayo cunugii dhaqan isku mid ah maantana uu kusii jeedo wax oon la ogeyn wax inay macno samaynayaan in kale sidoo kale cunuga waxaa la arkaa ciyaartii oo ilmaha kale uu la ciyaari lahaa inuusan la ciyaarayn inuusan qosol fara badan aan aan aan lagu hayn iyo ugu dambeyntii waxaa la arkaa fahamkiisii macaa inuu eryada inuu fahmo iyo inuu sheego wixii loo sheegay inuu fahmo macaa in laga waayo marka qofka ugu horeeya waxaas arkana waxaa waaye waalidiintii ama hooyadii ama aabihii oo cunuga la degnaa oo dareemayo cunugii inuu dhaqankiisi iyo hadalkiisi iyo inaysan sax aysan ahayn markaasna laga raba inay markaas la xiriiraan dhakhtarkooda si lasii baaro daweynta cudurkan dadka qaba ama caruurta dhibaatada cudurkan ay haysato ma jiraan waxyaabo loo qaban karo oo korriinshahooda ama maskaxdii kadib dhacday ama korriinshihii kadib dhacay si loogu kabo waxyaabo loo qaban kara ma jiraan cudurkan daaweyntiisa waxtarkiisaba ama waxtarka daawada la siiya waxay ay faa'iido weyn leedahay intuu cunuga uu yar yahay micnaheedu uu yahay markii ou maskaxdiisii ay koraysay bcause cudurkan wuxuu ou marka horeba ou ku dhacay dhinaca maskaxda oo cunugii maskaxdii koriinkiisa sida looga rabay uma korto ilaa haddana si saxa looma yaqaano wax sababay iyadoo la malaynayo waxyaaba fara badan inay sababi karaan waxaasoo noqon karo cunuga markii uu caloosha hooyada ku jiray markii la dhalay markii uu korayay ama jiinkiisaba ama hidasidaha sida la yidhahdo soomaaligaba daawadiisa daawo kaniini ah oo qofka la siinayso ugu horeysa ma jirto laakiin cunugii waxaa waaye in loo sameeyo daawo guud oo ku saabsan hadal barinta iyo dhaqankiisa in alaashaan qof oo ku takhasusay qaybahaas intii cunugii loo qabto ama guriga lagu siiyo ama iskuolkii lagu siiyo la baro hadalkii la baro dhaqankii la baro dabeecaddii ayadoo cunugii lala ciyaarayo moor la soo jeedinayo oo laga soo jeedinayo waxa kale uu markaas uu cunuga uu ku mashquulsan yahay marka daawadaas in waa lama huraan in cunuga loo bilaabo markuu aad u yar yahay oo ama laba sano jir yahay ama ilaa iyo saddex sano jir uu yahay markaas waxaa laga yaabaa cunuga rajo fiican waxaa dhici karta cunuga markuu shan sano meelahaas gaaro inuu hadalkiisina fiican yahay noloshiisi kalena cunuga uu qabsan karo marka waa lama huraan waalidiinta soomaaliyeed ama inay arkaan calaamadahaas cunuga markay ku arkaan inay sida u dhaqsaha badan la xiriiraan dhakhtarka si hadhow loogu bilaabo daaweyntan guud oo cunugii markaas waxtarka wax ka bedelayso koriinkiisii eguud ahaaneed runtii cudurkan soomaalida keliya maaha laakiin adduun weynaha dhan wuu kusoo badanayay afartanka sano ugu dambeysay waddankan maraykanka marka la fiiriyo dad tiradoodu gaarayo ilaa laba milyan oo qofood ayaa cudurkan qabto dadkeena soomaaliyeedna gaar ahaan dadka degan minnesota aada ugu soo batay welwel fara badanna waalidiinta waa ku keenay iyadoo su-aalaha ay qabaan ilaa hadda aan laga jawaabi karin oo ah maxaa cunugeyga waxaan oo u sababay iyo maxaa keenay way dhici kartaa ilmo fara badan oo adduunka qaaradihiisa kala duwan ama soomaaliyaba degan inay cudurka qabaan meelaha laga sii xusay maalinta autism-ka dunida waxaa ka mid ah dalka vietnam oo ay ku nool yihiin caruur badan oo la nool xanuunka mid ka mid ah waalidiinta caruurtooda uu hayo xanuunka oo magaciisa ku soo gaabiyey hang ayaa sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay markii ugu horreysay ku arkeen wiilkooda waxyaabo tuhungeliyey markii ay da'diisu ahayd hal sano iyo barjir caadiyan buu yidhi marka aad la hadasho wiil ama gabar yar way ku fiirinaysaa ama wuu ku fiirinayaa way ku dhegaysanayaan jawaab ayayna bixinayaan cod ama ficil sida inay kuu dhoolla caddeeyaan oo kale laakiin wiilkayga waxaan ogaaday in xitaa marka aan la hadlo uusan dan ka lahayn oo markuu iskiis u maaga uun uu hadaaqayay in badan oo ka mid a carruur uu xanuunkan hayo oo meelo badan oo dunida ku nool ayaa aqoon darrada xanuunka dartii loo arkaa inay dhimarka laayihiin ama ay waalan yihiin oo carruurta qaarkoodna la dhigo cusbitallada dhimirka waatan doctor inguyeng tai hongyeng oo agaasimo ku-xigeenka ah macadka caalamiga ah ee sayniska ee vietnam waxaan qirayaa bay tiri in caruur badan oo uu hayo xanuunka awtismka cusbitallada la dhigay oo loo arkay inay waalan yihiin ama xanuun khatara oo maskaxeed ay qabaan marka waxaa yar aqoonta dadka ee xanuunka inkastoo meelo badan oo dunida ah hadda la ogaaday waxa uu yahay tirakoobka la xidhiidha tirada caruurta la nool xanuunkan dalkan maraykanka oo ay ururisay xarunta la socodka iyo ka hortegista cudurrada maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo c d c ayaa tilmaamaya in qiyaastii siddeetan iyo siddeedii caruura oo maraykan ahba mid ka mida uu hayo xanuunka taasoo marka la eego toban laab ah tiradii uu ahaa afartan sannadood ka hor waxaa kaloo daraasadaha laga sameeyey outismka muujinayaan in wiilasha uu ku badan yahay afar ilaa iyo shan jeer marka la barbar dhigo gabdhaha tirada caruurta laga helo xanuunkan maraykanka sanad walba ayaa ka badan caruurta laga helo kaadi macaanka dhallaanka aidiska iyo cudurka kansarka oo la isku daray